asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilaantiinba meel walba ad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijyadeennii taxana ahaa islamarkaana barnaamijkan gaarka ah waxa uu yahay barnaamijkii sideedaad ama qeybtii sideedaad oo aan maanta kaga hadlayno doorka haweenka ee geedi socodka maamul daadejinta siyaasadda maaldaadejinta ee jubbaland waxa ay ku dhisan tahay mabda ah in go-aan qaadashada iyo sidoo kale fulinta adeegyada dadweynaha laga soo dejiyo heer gobol ilaa iyo heer degmo iyo heer deegaan si bulshada loogu dhoweeyo dowladnimada loo xaqiijiyo in adeegyada ay noqdaan kuwa ku salaysan baahida dhabta ah ee dadka halkani waxa uu sala xisaabtanka hufnaanta iyo ka qaybgalka dadweynaha isagoo abuuraya jawi ku habboon horumar waara iyo nabad ku dhisan wadajir doorka haweenka ee maamul daadejinta jubbaland waa mid lama hura haweenku waa afdha qoyska iyo bulshada waxay door muuqdo markaasi ay ku leeyihiin barbaarinta carruurta kobcinta dhaqaalaha qoyska iyo ilaalinta nabadda bulshada marka haweenka lagu daro golayaasha deegaanka guddiyada horumarinta iyo hay-adaha dawliga ah ee adeeg bixinta waxaa yada go-aan qaadashada maadaama ay keenaan aragtiyo ku salaysan waaye aragnimo nololeed iyo faham qoto dheer oo ku saabsan baahiyaha bulshada gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda carruurta ka qaybgalka haweenka ee heer deegaan waxa uu xoojinayaa dimuquraadiyadda hoose marka haweenku ay helaan fursad ay ku matalaan bulshadooda waxay ka qayb qaataan dejinta qorshayaasha horumarineyd miisaaniyad dejinta iyo sidoo kale korka waa dabcan kormeerka mashaariicda tani waxay horseedaa isla xisaabtan dheeraad ah iyo sidoo kale adeegyada inay si cadaalad ah loo gaarsiiyo dhammaan qaybaha bulshada si loo xaqiijiyo maamul daadejin loo dhan yahay waxaa muhiim ah in la abuuro siyaasad iyo sidoo kale sharciyo markaasi dhiiri gelinaya ka qaybgalka haweenka sida qoondo matalaad ah waa tababaro hogaamineyd iyo sidoo kale kobcinta aqoonta maamulka iyo maaliyadda sidoo kale waa in la xoojiyo wacyigelinta bulshada si loo jebiyo caqabadaha dhaqan iyo fikir ee hor istaagaya hoggaanka haweenka gabagabadii maamul daadejinta jubbaland ma noqon karto mid guulaysata haddii aan si buuxda loo aqoonsan loona taageerin doorka haweenka marka haweenka la siiyo awood kalsooni iyo fursad ay ku hoggaamiyaan heer deegaan waxaa la dhisayaa bulsho cadaalad wadajir iyo horumar ku dhisan taasi waa tiirka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo jubbaland oo barwaaqo iyo xasilooni waarta ah haddaba barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq axmed waa dabcan raalli ahaada cabdirasaaq waa brofesor cabdirasaaq mukhtaar waa dabcan shaafici sheekh axmed iyo sidoo kale maryan maxamed ayaa barnaamijka marti noogu ah raalli ahaada dhegeystayaal martida ayaan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan islamarkaana aan barnaamijkeena u gudagalno islamarkaana su-aalaha barnaamijka aan qeybta ugu horeysa aan gudagalno marka hore waxaan soo dhaweynayaa brofesorka balse uu si guud noogu guud maro halka uu marayo heerarka kala duwan ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga gaar ahaan dhismaha ee golayaasha wacyigelinta iyo heerarkooda kala duwan ee hadda la wado
aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa dhegeystayaasha inagu taxan kana qayb qaadanaya barnaamijkan muhiimka ah ee lagaga hadlayo saameynta ay siyaasadda maamul daadejinta ku leedahay adeeg bixinta siyaasadda maamul daadejintu waxay xusaysaa tusaale ahaan mawduuceena maanta markaynu ku xayn dabnaano ka qaybgalka ama ka qayb qaadashada haweenku inuu muhiim yahay aada iyo aada muhiim u yahay marka laga soo bilaabo diyaarintii xeerka dowladda hoose haweenku waxay ka ahaayeen lafdhabar iyaga oo markaa ku jira golaha baarlamaanka ee dowladda jubbaland golaha wasiirada shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee dowladda ururada bulshada iyagoo intaas isooga kooban iyo ganacsatadaba ayaa waxaa qayb lafdhabara ka ahaayeen diyaarintii xeerka dowladda hoose ee jubbaland waa lala tashaday waxaa ku xigtay diyaarinta siyaasaddan maamul dadejinta waa tubta lagu hirgelinayo xeerka dowladda hoose iyadana qayb weyn ayay ka ahaayeen diyaarinteeda iyo dhabaha loo marayo hirgelinta xeerka dowladda hoose si adeeg hufan loo gaarsiiyo bulshooyinka ama degmooyinka haweenka markaynu soo marka maadaama qayb muhiima ka soo qaateen diyaarintii xeerka waxay xaqiijiyeen in matalaadoodu ay noqoto lama taabtaan oo tusaale ahaan loo qoondeeyo tiro xubno gula degaana in laga qaybgeliyo tartanka siyaasadeed ama ay ka qayb qaataan laga qaybgeliyo ma aha inay ka qayb qaataan ila waxaa siinaya dastuurka siinaya tartanka golayaasha deegaanka ka mid noqdaan xirfadlayaasha shaqaalaha dowladda hoose ka mid noqdaan guddiyada kormeerka guddiga amniga iyo guddi hoosaadyadaba marka halbowle ayay u ahaayeen haweenku diyaarintii xeerka dowladda hoose diyaarintii siyaasadda maamul dadejinta iyo welibana xaqiijinta in adeegyada ama mas-uuliyadaha la daadejiyey ay taabagaleen ama taabaqaadeen si adeegii hufnaa loo siiyo bulshada
wayahay brofesore aad ayaa umahadsan tahay waxaan siinayaa maryan maxamuud waxaa xusid mudan in brofesor cabdirasaaq shaafic sheekh axmed uu yahay qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga islamarkaana barnaamijyadeennii hore uu door fiican oo firfircoon dabcan uu nagala qaadanayay iyo sidoo kale maryan maxamed oo iyadana ah la taliya waa dabcan ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland maadaama maanta laga hadlayo doorka haweenka ee geedi socodka maamul daadejinta boqolkiiba imisaa kuraasta golayaasha deegaanka ayaa loo qoondiyey haweenka
bismillah waa mahadsanta cabdirasaaq sharciga boqolkiiba soddon baa loo qoondeeyey haweenku inay ka qayb qaataan siyaasadda siduu noo sheegay brofesoorkana wax walba oo markaas la qabanayo hadday noqoto la tashi hadday noqoto aqoon kororsi hadday noqoto siyaasaddii in laga wada tashado markii la sameynayey si buuxda ayaa maxay aheeday oo loo dhan yahay baa looga looga soo qeybgeliyey doorka haweenka si waadix ah baa looga hadlay in boqolkiiba soddon ay ka qayb qaataan siyaasadda inkastoo ay jirta caqabado haddana ku geedaaman haddana waxaa loo qoondeeyay boqolkiiba soddon in ay ka qayb qaataan wabilaahi towfiiq
waayahay maryan aada umahadsan tahay brofesorka ayaan dib ugu noqonayaa waayahay brofesore waa sidee siyaasadda ama markay noqoto siyaasaddu ma xusaysaa doorka haweenka ee geedi socodka maamul daadejinta
aad baa masan cabdirasaaq siyaasaddu si weyn bay u xusaysaa doorka shariifka ah ee haweenku ku leeyihiin geedi socodka maamul daadejinta maamulka marka la daadejinayo macnaheedu waxaa weeye in siyaasaddii loo daadejiyo heer degaan si ay isu doortaan in maamulkii loo dadejiyo heer degaan si adeegii loo fuliyo iyo in maaliyaddii loo dadejiyo si ay u helaan awood dhaqaale oo ay ku fuliyaan adeegyada si ay u bixiyaan maarata adeega asaasiga cabdisaaq marka marka siyaasadda la daadejinayo waxay ku xidhan tahay ama waxaa hagaya tiirar tiirarkaas waxaa ka mid ah ka qayb qaadasho in laga qayb qaato u tartamidda xubnaha kulayaasha deegaanka waa tahay oo aynan ahaanin oo keliya inay rag tartamayaan laakiin gabdhihiina ay tartami karaan waa tahay
markay noqoto codaynta iyaduna waxay ku salaysan tahay ka qayb qaadasho oo rag iyo dumarba way codayn karaan Mhm.
markay noqoto eh, adeega eh, siyaasadda fulinta Mhm.
dabcan waaxyihii degmada oo haddii degmadu ee tahay oo kale oo shan waax bay ka kooban tahay saan hore soo sheegnay Mhm.
sida loogu tartamo eh, xirfadda ayay gabdhuhu halkaa ugu tartami karaan uguna guulaysan karaan dhinaca maaliyadda sidoo kale adeeg bixintana waa loo siman yahay marka ka qayb qaadashada ama doorka shariifka ee haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda maamul-dadejinta Mhm.
iyo welibana fulinteeda marka la gaaray heer degmo Waya.
aad bay uga caddahay siyaasaddan wayna ku quuxt- ku- ku qeexan tahay khaasatan cutubka lixaad haddii aad dib loo milicsado way way ku dheehan tahay arrintaasi Mhm. waayahay eh, maryan ayaan eh, siinayaa Eh, maryan siyaasaddu ma faraysaa in haweenka lagu daro qaab dhismeedka dowladaha hoose
waa mahadsantaha cabdirasaaq een, way faraysaa saan horaan uu sheegayba een, weliba een, qoondo cad baa maxay aheede sharci dowladaha hoose iyo dastuurkaba caddaynaya in maxay aheede ka qayb qaataan Mhm.
marka way caddahay doorkaas waa gartay qoondada marka maxay tahay oo
boqolkiiba soddon in ay ay dumarku ka qayb qaataan siyaasadda waayahay Mm.
marka maadaama eh, taas la jaangooyey waxaa cad inay door firfircoon ku leeyihiin haweenka oo ka qayb qaadanayaan Ah, haweenku Eh, door firfircoon bay siyaasadda.
ku leeyihin walow een, kambeynka oo kale haweenka caqabadaha Ololaha.
jira waxay tahay inaanan lagu badanaa lagu taageerin gabar iyo wiil hadday tartamayaan waxaa laga yaabaa inta badan in gabdhuhu eh, taageero badan ay helin oo wiilkaasi loo bato Hmm.
eh, baa dhacdo oo micnaha waxaa marka taasna Maxaa- waxaa keenaysa maxaa keenaya dhaqanka- taas?
taasna waxaa keenaysa dhaqanka dhaqanka gartay.
soomaaliyeed baa keenaysa oo soomaali waxay ku dhahayaan hadday wiil iyo gabar hadday isla tartamayaan oo hadday reer halka hal meel ay kasoo wada jeedaan waxaa la dhigi wiilka aan taageerno gabadha ma- gabadha inaan taageero badan la siinin baa dhici karto waayahay marka wacyigelin la sameeyo badan iyo hadda tii waxaa umalaysaa inay sii suuleyso Waa laakiin weli gartay.
wax baa ka dambeeya wacyiga ka waran haweenka iyaga iyo rabitaankooda ku aadan inay qayb ka noqdaan eh, adeeg daadejinta iyo sidoo kale siyaasadaha ee golayaasha Een, haweenku way u firfircoon yihiin inay qayb ka noqdaanna way rabaan si hadda wacyigelintii maalmahan soo socotayba aad bay uga qayb qaadanayeen een, barnaamijka meeshaas ayaa waxaa ka dareemi kartaa inay u firfircoon yihiin inay ka qayb qaataan adeeg daadejinta iyo si guudba maxay ahayd adeegyada markaasi bixintooda iyo inay ka qayb qaataan Mhm. waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkan gaarka islamarkaana aan kaga hadlayno doorka haweenka ee geedi socodka maamul daadejinta kana mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ee aan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga barnaamijka waxaa marti inoogu ah cabdi brofesor cabdirasaaq shaafic sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale ee maamul wanaagga iyo sidoo kale maryan maxamed oo iyadana barnaamijka marti noogu ah islamarkaana ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland dhegeystayaasha ayayna barnaamijka qayb ayay nagala noqon karaan ayagoo si toosa usoo beegsanaya lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay ra'yigooda iyo fikirkooda uga dhiibtaan haddii su-aal ay qabaanna brofesoorka iyo sidoo kale maryan oo wasaaradda eh, arrimaha gudaha ka socota ayay si toosa usoo weydiin karaan si haddii mugdi uu kaga jiro En, eh, siyaasaddan dowladda ee wadda ee ah adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ama maamul baahinta ayaa eh, barnaamijka aan uga hadlaynaa islamarkaana aad soo weydiin kartaa wixii su-aala degmooyinka ee kala duwan ee dowladda jubbaland ayay dhegeystayaasheena naga soo beegsan karaan waxaan dib ugu noqonayaa eh, martida eh, brofesoorka ayaan siinayaa brofesore maryan waxay ka dhawaajisay in haweenka ay aad ugu dhiiran yihiin islamarkaana ay hami badan ay kala yihiin ee kubiiradda siyaasadda gaar ahaan weliba siyaasadda dowladda ee wada ee adeeg daadejinta iyo sameynta golayaasha ee dowladaha hoose ama golayaasha deegaanka En, ma ku muuqataa ee, xilligan in uu jiro loolan ama waxyaabaha kale ee hadda sharci ahaan ama la isdhihi karo ee dadka soomaaliyeed weliba way aaminsan yihiin oo ah in dumarka guryaha lagu reebo aysan aada ugu firfircoonaan karin ee siyaasadda iyo sidoo kale bambaxa kala duwan arrintaas ma kuu muuqataa hadda oo ma lais dhihi karaa xilligan waa jirtaa
cabdirsa waa mahadsan tahay doorka haweenka siduu xeerku qabo sidii siyaasaddu qabtaba wuu cadyahay ka qayb qaadashadooda markay noqoto maamul daadejinta ama siyaasadda guud ahaan baa masraxa siyaasadda Ah, dabcan berigii hore wuu liitay mana ahayn dee wax mabaadi ku dhisan Right.
liidashadaasi ma qayb- ka qayb qaadashadooda way hooseysay mm,
laakiin hadda way soo kobcaysaa hadda tusaale ahaan eh, marka golayaasha deegaanka eh, laga samaynayey eh, afwada oo kale eh, waxaa soo galay laba xubnood mm, Eh, hadda maamulka kismaayo guddi xaafadeed oo kale haddaad fiiriso Oh, gabdhaha yeah.
ku jira Eh, maalinba maalinta ka dambeysa marka wuu soo kobcayaa garashada eh, xuquuqda ay u leeyihiin inay ka mid noqdaan eh, masraxa siyaasadeed ka qayb qaataan go-aan qaadashada masiirkooda En, intii marka wasaaradda arrimaha guduhu ay bilowday siyaasadan maamul daadejinta iyo welibana wacyigelinta ay ku wacyigelinaysa bulshada eh, gaar ahaan eh, haweenka iyo dhallaanka iyo carruurtaba mm, eh, xuquuqda ay ku leeyihiin eh, dowladda ga- iyo welibana xuquuqda ay leeyihiin inay ka qayb qaataan ah, siyaasadda way soo kobocday mm, waxaa kuga tusaale ah tusaale ahaan eh, intaynu wadna barnaamijkan su-aalaha lana soo weydiinaya welibana gabdhuhu u badan yihiin waa tahay inayna soo weydiinayaan Aha, yaa- yaa kugu daliila inuu fahamku kordhay uu kobcay marka hadda ay ku taabaqaado ama ay eh, hirgeliso ay hirgelinayso wasaaradda arri- arrimaha guduhu ay hirgelinayso siyaasadda maamul dejinta markay golaha deegaanka la yegleelayo ama shacabku ay soo dooranayaan waxaan rajaynaynaa in doorka gabdhuhu u aada u muuqan doono iyakuna ay muujin doonaan oo ay soo tartami doonaan oo ay hamigooda iyo rabitaankooda siyaasadooda ay maaragtay soo bandhigi doonaan marka hadda aada buu oga wen yahay eh, uga fiican yahay sidii berigii hore mm.
aada iyo aad waayahay maryan ayaan ku noqonayaa maryan een, sidee markaa ee, lagu xoojini karaa iyada oo la dhiirigelinayo in haweenkii iyagana ay qeybtooda ka qaataan ee, ku-biiradda ee, siyaasaddan adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyo dowladda waddo een, si uu meesha uga baxo fikirka ah in een, qoondadii haweenka hoos loo dhigo amaba aysan ya yaraato ka qaybgalkoodii ee barnaamijyada noocan oo kale ah
waa mahadsantaha een, cabdirasaaq een, waxaa lagu xoojin karaa in een, wadatashi la sameeyo oo tashiyadaasi ay kasoo qayb galaan haweenka een, lagana wacyigeliyo wixii markaas hadda meelihii madmadow ka jiro een, laga laga laga taageero Mhm.
een, in haddii micnihii dadka xitaa taageero oo in dumarku micnihii inay taageeraan een, in- inay ka qayb qaataan siyaasadda micnaha Ah.
qofka meel buu kasoo jeedaa Waaya.
reer buu kasoo jeedaa qof walba marka qofkii in lagu taageero gabadha haddii ay go-aan la imaato oona Mm.
looga hor imaanin sababtoo wacyiga hadda aad buu usii kordhayaa sida hore ma ahan oo hadda meel liidata lama joogo laakiin in lasii xoojiyo Een, midda kale dadaalada hadda u- ay wasaaraddu samayso waxaa ka mid ah in cilmi kororsi la sameeyey ayaan hore xataa Mm.
oo hogaaminta maxay tahay iyo ka qayb qaadashada go-aanada iyo looga hadlayay Mm.
marka in wacyigelin een, maxaa la dhihi jira tababarada noocaas ah Mm.
loo qabto een, shaqaalihii dowladaha hoose een, shaqaalaha kale ee dowladda een, gabdhaha ku jiraan in laiskugu keeno hal meel bacd ma ay u socoto aqoon kororsigaas in muddo ah wax badan bay bay bay ka fahmayaan sida hadda ayaan horeba aan ku- aan usoo qaatay tababaro kale nooca oo la sameeyey gabdhaha keliya loo sameeyey marka gabdhaha bes tababarka loo sameynaya fikir badan baa kasoo baxa Mm.
Ee, waxaa ka- iska jira weli gabdha een, xishoodka u- u- een, maxay ahayd uu zaa'id iska yahay oo weli hadda qaar hadda uun siyaasadda ku hor laho cusub ayaga naftooda isku ama ha noqoto hadday iskoolkii markaa kasoo qalin jabiyeen hadday jaamacadda kasoo qalin jabiyeen qofna markuu markaa cusub yahay oo Mm.
waxbarashada uu markaas fresh u yahay een, Waaya.
ee, aqoon walbo uu haysta haddana dhiirinaantayda inuu qofka dhiiranaado Ah.
ee, way way way ku yar adag tahay marka in miiska lasoo saaro arrintaas oo si Way.
fiican loo gorfeeyo oo gabdho ayagana saasoo kale aqoonyahan loo diro oo aqoon kororsiga u sameynayo oo si fiican indhaha loogu furo marka waxyaalahaas ayaa lagu kobcin karaa marka dhow dambana waxay noqonaysaa ka qaybgal loo dhan yahay oo siman oo fursaduhuna hadday ay siman yihiin
waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal oon bartanka kaga jirnaa barnaamijkan gaarka oo ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga islamarkaana martiina ugu yihiin brofesoor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyo sidoo kale maryan maryan maxamed oo iyadana ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowladda jubbaland waxaa dhegeystayaasha ayaan qadka teleefonka u furaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahooda inay uga dhiibtaan su-aalaha day qabaanna ay si toosa usoo weydiin karaan barnaamijka si ay iyana qaybtooda uga qaataan labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga iyo fikirkaaga uga dhiibato haddii su-aal aad qabtana si toosa ayaad usoo weydiin kartaa barnaamijka iyo sidoo kale brofesoorka iyo marwo maryan ayaana barnaamijka qaybigala ah oo aad su-aasha iyo aragtidiinaba aad si toosa barnaamijka markaasi uga dhiiban kartaan
dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumii ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku darayay dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumii ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku daraye damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw
waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkan gaarka ah oo radio kismaayo si toosa idinkaga imaanaya dhegeyste ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
waan dhawahay walaalkeyga waa hinda axmed magaalada kismaayo qayb kamid aan kusugnaahay hinda soo dhawow waa kaaga mahad celinaynaa dabcan ka qaybgalkaaga iyo sidoo kale mar walba saa barnaamijka ugu xiran tahay haddii aad su-aal qabto ama aragti ood barnaamijka weydiinayso codkaagana aada u noogu yar hooseeya haddii aad saro noogu qaadi karto
marka hore aada umahadsan tahay adiga iyo kubarada waa idileeyahay kubar wanaagsan sida quruxda badan barnaamijyada aada barnaamijya bulshada waxtar uleh usoo qaadanaysaan aad baa umahadsan tahay kubarada waxaan weydiinayaa hal su-aasha aan weydiinaya waxay tahay gobol degmowalba waxay leedahay magaalo madaxa marka magaalo madaxdii jubbaland waa baan ognahay du-aale haddana waa ay maqan haddana waa ay maqan tahay oo gacanta ku waa dalka khayraadkii iyo nacshigii iyo bulshadii dadnimada jeclaa midnimada jeclaa dowladnimada jeclaa ina ay ku beegan yihiin aan haddana codkooda meel sare gaari jirin oo maxay aheyd oo haysta dowlado kale ay haystaan aan xor ahayn haddaba dadka aqoondadoodii sidee noqon kartaa markuu barnaamijkan hirgalo ilaan barnaamijkan halkaasaa loo baahnaya inuu kasoo aslamo fadhigeeda halkaasuu ahaa noqon weydi waa gartay marka marka deegaanada deegaanada maqan ee aan xorta ahayn ee kooxaha argagixisada ay ku sugan yihiin marka dib loo xoreeyo qoondada ma lagu dari doonaa hodhow sharciyada iyo nidaamkooda ayuu siduu noqonayaa oo maadaama saasaad ula jeedaa su-aashaas Kooli ma loo og- ma loo og yahay jadwalkoodii maxaa eego nidaamyadoodii qoondahooda ma loo og yahay ma loo hayaa mise hadeer iyada laftirkeeda hadeer qorshaha ma ku jirtaa oo ma loo hayaa oo wax taagan oo usii hayo ah ileen dhalinyaraa ku beegan oo joogto waxaa ku joogto odayaala joogo taheedo maamooyin qoondo lahaa joogo ani waa lagu dhan yahay waa xibin dawladeed oo aan magaalo madaxday dadkeedaas markaa xibintoodii taheedo ma loo hayaa oo ma u taagan tahay ma loo hayaa mutulaadoodii maya markii la xoreeyo jadwalka ma lagu soo dari doonaa su-aashaasaa weydinaya aadna waa umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa in si fiican uu u faahfaahiyo oo u daba istaagto waa tahay aadaa umahadsan tahay hindo waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noola qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaaga iyo su-aalaha ee aada soo weydiisay barnaamijkana waad ku mahadsan tahay Ee, profesorka iyo maryan ayaan siinayaa su-aashii hindo aynu soo weydiisay ay ahayd een, deegaano maqan oon xor ahayn oo jubbaland ka tirsan marka maadaama siyaasadan dowladda ee wadana een, hadda xeerar iyo nidaam loo sameynayo lagula lagu lagu dhisi lahaa golayaashaas iyo een, dhegeystayaasha aad ayay usoo buuxdhaafinaya leenka assalaamu calaykum
wacalaikum salaam walaal waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
kuwasaare oo joogto baar dheere saara soo dhawow een, ah, duhur wanaagsan ayaan ku leenahay adiga iyo dhegeystayaasha baar dheere naga dhegeysanaya een, haddii aad barnaamijka la socotay su-aal ama aragti oo aad noola qayb qaadan lahayd
midaan u nacanaya nabada kusoo marinaya adi dhammaanta martida xaruntan kugula sugan ani ahaanteyda su-aal ayaan weydiinayaa oo ah ee, sidee ayay ugu qayb qaadan karaan siyaasadda maamul gadejinta haweenka mhm waya
aad baan u waa tahay waa hagaag aada u mahadsan tahay Eh, waayahay eh, martida ayaan dib ugu noqonayaa profesorka iyo iyadoo ay xusud maanta dhegeystayaasha inay aada u fahmeen mawduuca iyo barnaamijkan aadna u danaynayaan su-aalahooda iyo sidoo kale siday mar walba usoo kala tartamayaan in xitaa ay heer gaarto in deegaanada ay dhegeystayaashu aada u danaynayaan in la horumariyo xitaa ay kusoo darayaan oo deegaanada maqan oo aan xorta ahayn xitaa ay qoondaahaan kusoo darayaan inay muhiimta hadda in laga sii fikiro dhegeystihii ugu horreeyay haddii aan fiiriyo su-aashiisa waxay ahayd deegaanada maqan iyo degmooyinka waaweyn ee maqan ee aan hadda xorta ahayn hadhow maxaa laga yeelayaa sameleeyihiin markay noqoto matalaad iyo in deegaanada ay naftigooda sharciyada iyo nidaamka hadda loo sameynayo ee siyaasadan adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowladaha hoose ee hadda loo sameynayo nidaamyada iyo sharciyada loo sameynayo ma lagu daraa oo qeyb ma ka yihiin ayay ahayd su-aasha koowaad profesorka iyo marumaryan ayaan weydiinaya su-aashaas marka hore profesorkaan ku horumarayna aada waa muqsanta cabdirasaaq xeerkan dowladaha hoose iyo siyaasadda maamul daadejintaba waxaa loo sameeyey bulshada ku dhaqan jubbaland ee ama ha ku sugnaadaan degmooyin xor ah ama degmooyin ku maqan gacanta cadowga marka degmooyinka hadda gacanta cadowga ku maqan waxay ka mid yihiin degmooyinka loo dejiyey xeerarkan iyo siyaasaddan sida ay u saamaynayso degmooyinka xorta ah ayay u saamayn doontaaye xeer kale ama siyaasad kale oo iyaka gaar loogu yegleeli doono ama loogu diyaarin doono ma jiro ma jirto waayo jubbaland bay ka mid yihiin Ah.
jubbaland baana guud ahaan toddobiyo tobankeeda degmo gaari xeerkan aan ay wada saamayn doontaa waa gartay su-aal kaleoo ku lamaana jirtay oo ahayd qoondada qoondada deegaanadaas qoondahan sidoo kale Mm.
xeerkan iyo siyaasadda maamul dadejintu waxa ay siinayso wax allaala waxay siinayso degmooyinka kale ee hadda gacanta dowladda ku jirta ayay siinaysaa degmooyinka kale ee gacanta cadowga ku maqan
Mhm.
haddii boqolkiiba soddon qoondada dumarku ay tahay kismaayo bu-aale muxuu noqon weyday waa jubbalane Mm.
marka xeerkani si guud ahaan buu u saameynaya jubbaland o dhan wax allaala wixii ka saameeya magaalooyin kale baa xaggana ka saameynaya isku mid wey
waayahay marumarayn ayaan siinayaa su-aal waxaa jirtay dhegeyste kale asaan uuna soo weydiiyay oo ahayd waa sidee ka qaybgalka haweenka ololahan adeeg daadejinta ama siyaasaddan adeeg daadejinta marumarayn waa mahadsantaha cabdirasaaq ka qaybgalka haweenka waxaa laga rabaa inay si firfircoon oga qayb qaataan adeeg daadejinta sideedaba adeeg adeeg daadejintu marka adeegyada lasoo daadejinayo waxaa la daadejiyaa adeega asaasiga ah dumarkanu laf dhabar bayba u yihiin inta badan adeegyada asaasiga ah hadday noqoto waxbarashadii wixii lasoo diraayo waa ciyaal ka qayb maxaa la dhihi jiro xagga waxbarashada oo kale haddaan ku bilaabo oon tusaale ahaan usoo qaato inta badanna waxay ku dhacdaa waalidka inta diritaanka hadday noqoto subaxdii inay wixii loo habeeyo cunuga oo la diro waxay taabata waxaa waaye waa haweenka marka adeeg daadejintu marka adeega asaasiga oo marka ugu horeba halkaas bay ka taabanaysaa hadday noqoto hooyada iyo dhallaanka oo kale waa waxa lasoo daadejinayo waaye xagga caafimaadka xaggay ka taabanaysaa iyagana waa fahmi kartaayo waxaa waaye haddii hadda afmadowga kasoo qaada ay hooyada iyo dhallaanka goob caafimaad aysan lahayn waxay taabanaysaa dumarka markaas ku nool afmadow oo kale haddaan tusaale usoo qaato ama dhobley haddaan tusaale usoo qaato ama doolow aan usoo qaato marka adeegyada asaasiga ah marka saas bayba dumarkii maxay aheeday waxa taabanaya ugu horeeyayba noqonaysaa hadda marka ka qaybgalkoodii iyo si firfircoon inay inay uga qayb qaataan na meeshaas bayba ka imaanaysaa oo uga sii dhowdahay marka haddana si fiican bay wacyigelintu u socotaayo dhegaystayaasha inta badan kasoo aaraa dhiibto dumarka ayaa ugu badan taasna waan ku faraxsan waan kusii dhiirigelinaya barnaamijka inta ka dhiman inay ka qayb qaataan wixii kaloo fariinna ay rabaan inay inay ka wacyigeliyaan ayaga naftooda cilmigu hal qof keli ma ahan bulshadaba wax badan baa ku duugan cilmigana keli in jaamacad loo fariista ma ahane wixii fikirkooda ayagana inay soo gudbiyaan
wayahay aada umahadsan tahay marin dhegeysta ayaa qad ku jira alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله waa kusoo dhaweynaya walaal magacaag halkaa joogto
وعبدي حافظة فرج الله والسلام يا هذه يا مسؤول برنامج فرسان عبد الشاف يا مروة مريم يا حاكم السلام عليك يا شا يا قبل هذا ما أردت قبل كلام عبدي عن برنامج أقول قرا وزارة أريما قدها تبو هشيسين فدرالين الدولة جبلان وحاول وعيقلين كؤابدان سلا دور تعملات السنقلة ديغان iyadoo mar hore la bilaabo oo degmadaas mada tusaale ahaan sidoo kaleeta guddiga doorashada madaxa bannaan ee dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegeen in ay qaban rabaan doorasho gole deegaan degmooyin kala duwan sida galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo deegaano ka tirsan dowladda jubbaland gaar ahaan gobolka gedo marka sidee isku waafaqayaan kan kaleeta deegaanada ama degmooyinka ma waxay yeelan doonaan laba gole deegaan mid heer federaal iyo mid heer state ah marka waadna mahadsantihiin su-aalaha sare in aan weydiiyo barfosaarka iyo marwada marka waa idiin salaamaa mar labaad dhammaantiina waaya aada umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noola qayb qaatay iyo su-aashaada aad barnaamijka soo weydiisay iyo martida brofesor cabdirasaaq iyo sidoo kale marwo maryan dhegeystahan axmed ayuu ahaa ama cabdi aan ilaha dee raalli ahada cafwan waxuu naga soo beegsaday farjano magaalada kismaayo aaduu ugu bogaadiyey dowladda jubbaland maadaama barnaamijkan xilli horan ay bilowday haddana ay wado gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland mid buu sheegay oo aanan in badanna dabcan dowladda jubbaland ay ka hadashay oo aanan nidaamkii saxda ahaa iyo dabcan mid aan isku waafaqsaneyn ah oo dowladda federaalka ay wado oo gaar ahaan xasan sheekh iyo kooxiisa ah qof iyo cod deegaano qaar loo sameynayo oo nidaamkan golaha deegaanka hoosimanayo kale marka kaas iyo kan dowlad goboleedyadu ma isqusayaan ama ma isshabahaan ayay su-aashiisu u dhigbaysay brofesorkan marka hore ku horumaraya
waad maadsantaa cabdirasaaq doorashooyinka dowladda jubbaland waxaa maamula oo u madax bannaan guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee jubbaland doorashooyinka golaha deegaanka ee jubbaland laga qaban doono naqshadayntiisa hogaamintiisa fulintiisa dastuurka jubbaland wuxuu si madax bannaan u siinayaa inay qabtaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee jubbaland iyakaana ku howlan naqshadana samaynaya fulinayana tan markaa muqdisho ka socota de waddanku wuxuu qaatay nidaam federaali ah puntland waa dowlad federaalkay ka mid tahay koonfur galbeed baa ka mid ah banaadir region baa ka mid ah ama gobolka banaadir baa ka mid ah marka sida gobolka banaadir uu xorta ugu yahay inuu qabsado doorashadiisa golayaasha deegaanka ayay jubbalandna xor ugu tahay inay qabsato doorashadeeda golayaasha deegaanka marka waa wax jubbaland iyadoo ay gaar u leedahay wixii la kela lahaa iyo hore waxaan u sheegnay wixii la isku leehay marka inay iyadu doorashadeeda qabsato jubbaland iyadoo xor u ah iyadaana naqshanaysanaysa iyadaana samaysanaysa waa tahay waayahay aada u mahadsan tahay waayahay kuwaas waxay ahayn su-aalihii dhegeystayaasha ina soo weydiiyeen iyadoo aan dhegeystayaasha ka codsanayno maadaama aan ka hadlayno maanta doorka haweenka ee geedi socodka maamul daadejinta inay su-aalahooda inta badan ku saleeyaan mawduuca hadba aan ka hadlayno islamarkaana aan xooga saarayno gaar ahaan midka maanta aan ka hadlayna ah doorka haweenka ee geedi socodka ee maamul daadejinta martida ayaan waxaa xusid mudan in aan qeybihii dhexe aan soo gaarnay islamarkaana dhegeystayaasha iyagana ay barnaamijka qeyb ka yihiin weli oo aragtiyahooda iyo fikradahooda ay nagala qeyb qaadan karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayayna si toosa usoo beegsanayaan martida ayaan dib ugu noqonayaa iyo brofesor cabdirasaaq iyo marwo maryan siyaasaddu si gaara ma u xustay qoondada haweenka ee golayaasha deegaanka brofesor cabdirasaaq ayaan siinaya
cabdirasaaq aada baad u mahadsan tahay xalqooyinkii hore mid ka mid ayaa waxaynu kaga hadalnay in qoondada dumarka uuna xeerka dowladaha hoose xusin baynu kaga hadalnay waxaan halkaa ka bixinaynaa raaligelin waayo xeerkii marka aan ku saleeleynin dooda waa waa la bedelay walow uuna hadda golaha baarlamaanka iyo dastuurka uuna soo marin golaha wasiirada uuna soo marin haddana waa xeerka joogtada ah ee lagu shaqaynayo xeerkii hore waxaa la sameeyey labada kun iyo toddobiyo tobankii xeerkan dambena waxaa dibi eegis lagu sameeyey labada kun iyo labayo labaatankii marka xeerkan dambe si rasmi ah ayuu u qeexayaa una siinayaa haweenka qoondadooda boqolkiiba soddon ah oo welibana uu ka dhigayaa lama taabtaan sidaasoo markaa dastuurka xeerka ay uga go-an tahay qoondada haweenka
marubaren maxaa ku dar lahayd su-aasha ah si gaara ma u xustay qoondada haweenka ee golayaasha deegaanka
waa sida brofesor cabdirasaaq u sheegay xeerka hore waxaa kasoo muuqatay in aysan ku caddeyn qoondadii haweenka iyo cutubyo kaloo ayagana wax ka jireen marka waxaa la geliyay wada tashi tashigii marka waxaa kasoo baxay in qoondada haweenka lagu caddeeyo sharcigan dowladaha hoose ee dambe la sameeyey labada kun labaatan iyo labadii ilaa isagan hadda weli lamaan lama ansixin laakiin hadda xigashada inta badan asagan ku badinaa oo maadaama uu yahay markaasi xogtii ugu dambeyseen soo xiganayna marka labada kun toban iyo toddobadii kaan sameynana marka waxaa keenay inta badanna waxay ahayd inayba ku xusneen qoondadaas marka kaasna waa rajaynaynaa mar dhow intiisa kale ansixinta wuu maray laakiin in la saxiixo umbaa dhiman la baas mariyo marka kaasna waan sugaynaa insha allah marka si cad ayay ugu xusanta ayaan leeyahay anoo soo xiganayo kaas aan weli la baas marinin maadaama kaa kalena aan bedelno tashi badan aan gelinin
brofesor cabdisaaq siyaasadda adeegdaadejintu ma taageertaa dowladnimo loo dhan yahay
haa siyaasadda maamul doodejintu waaba halbowlaha dowladnimo loo dhan yahay waayo waxay dhiiri gelinaysaa marka hore in la daadejiyo siyaasaddii awooddii siyaasadda awooddii maamulka iyo awooddii dhaqaalaha si adeegii bulshada loogu bixiyo loosii loo gaarsiiyo asaasigaha adeeg marka la gaarsiinaya bulshada baahida jaangoynteedu waxay ka timaadaa bulshada naftirkeeda waxaa la sameeyaa qorshe shan sano ah oo lagu qeexayo baahiyaha hortibinta ula degmada waxaa ka qayb qaata shaksi kasta oo bulshada ka mid a microphone baa la qaataa degmada lagu baafiyaa degsimooyinkii baa la tagaa xaafadaha la tagaa baadiyaha la tagaa waxaa la yidhaahdaa maxaad u baahan tihiin xaggee idinka hayaa maxaa horumar u keeni karaa noloshiinna iyo degmadiinnaba baahiyahaas baa lasoo qoraa hortabin loo sameeyaa haddii dadkii loogu tegay baadiyaha ay yidhahdaan annaku war baanu u baahan nahay biyaha noo faaidisa warti baa loo samaynayaa marka dowladnimadani waxay ku salaysan tahayba maamul daadiyadu waxay ku salaysan tahay ka qayb qaadasho shaksiga fikraddiisa iyo baahidiisa la tixgeliyana waa laga ammaan helayaa naftiisa wuxuu noqonayaa lahaanshaa halkaa ka imanaysa inuu isagu wixii leehay ayaa halkaa ka imanaysa marka ka qaybgal iyo dowladnimo la wadaago ayaa asal oo aba maamul dadejinta cabdirasaaq waxaa xusid mudan wax allaala wixii ka fiicnaadaa heerka degma wuu ka fiicnaadaa xagga stateka wuuna kasii fiicnaadaa xagga dowladda federaalka ama dowladda dhexe wax allaala wixii heer degma ka xumaada ama tuulaha kasoo xumaada ama degsiimo ama degma wuxuu ka xumaadaa stateka iyo goladda dhexaba yuu sii gaarayaa markaa si tooa bay isu saameynayaan marka fiicnaanshaha iyo dowladnimo isku xirnaanshaha bulshada ka qaybgal ayaaba keenayaba taas oo mabaadiida ay ku salaysan tahayba
waa tahay qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay marmaryan ayaan siinayaa matalaada haweenku ma la taabtaanba ah ma lama taabtaanba ah maadaama aad xusteen in ay siyaasaddu ay ku xusan tahay islamarkaana qoonto ay leeyihiin
cabdirasaaqo waa mahadsan tahay waa biikama dhibcaan in ay qoondadaasi dumarka leeyihiin laakiin haddana saa idiin sheegay hadday horeba aan u sheegay bulshada in ay iska jiraan caqabado xagga dhaqaalaha hadday noqoto siyaasaddu dumarka iyo ragga ragga way naga galgal badan yihiin mideeda kale hadda marka gabar iyo wiil iskuolka isla soo bogaan inta badan oo hal re hal guri ay kasoo wada baxaan waa idiin sheegay taageerada waxay kusii badan tahay raggay kusii badan tahay marka halkaas anoo soo xigxiganayo meelahaas waa laga yaabaa inay qoondadaasi ay ay micnihii ka qaybgalkeena uu meeshaas ka yaraado
waa tahay waayahay dhegeysta ayaa ku jira qadka halo asalaamu calaykum waa kusoo dhaweynaya walaal codkaaga sare u qaad
walaal waa waa mahadsan tahay waxaan joogaa afmadow magacayguna waa cali maxamed faarax su-aal baan rabay inaan waxaa dhacda marar badan in nimanku inta ama siyaasiyiintu inta siyaasada iska soo waxaystaan oo jeebabkooda ka samaystaan oo shirro qabtaan oo nimankiiya kasoo qayb galaan haweentiina kaalintoodii aan lasin marka siyaasadda hadda aad ka sheekaynaysaan haweenkiina laga talageliya markii la sameynayay oo ku darbadeen oo aragtima ka dhigteen oo siyaasad ayagu ay kasoo xibnaadeen oo aragtiyadoodii iyo fikradoodii ku timid mata su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka wamaasanta waayahay waa tahay aada ayay umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa walow dhegeystahaasi codkiisa aada inugu hooseeyey waa ka raaligelineynaa si guud waa un dabcan matalaada haweenka iyo sida ay tahay in loo ilaaliyo ama doorka ay ka qaadan karaan markay noqoto qoonda ahaan maadaama soddon boqolkiiba hadda loo sameeyey oo haddana weli uu qaban yahay oo lasii wado sharcigiisa iyo nidaamkiisa hadda la diyaarinayo sidee loo sii xoojin karaa in la ilaaliyo qoondada haweenka oo door firfircoona ay ka qaataan ina noqoto mid go-an islamarkaana ay qayb ka noqoto siyaasaddan adeeg daadejinta marumareyn ayaa siinaya
waa mahadsanta cabdirasaaqow waxaa la sameyn karaa wacyigelin in la sameeyo lagu wacyigeliyo dumarka in ay kartidaasi leeyihiin kana qayb qaadan karaan in la dhiirigeliyo in in marka la dhiirigeliyo dumarka in ay ka qayb qaadan karaan qoondadaas qofna markii la dhiirigeliyo uu sii dhiiranaanaya laakiin haddii niyojab iyo meesha uu imaado dhib bay noqonaysaa marka in dhiirigelin loo sameeyo in wacyigelin badan loo sameeyo hadda dumarku wacyi la-aan ma ahan laakiin inta badan markay xagga dhaqaalaha ay noqoto iyo kaambeynada markii la qaado sa haddaa u sheegaba caqabado yar baa iska jiro kuwaasna si looga takluso marka in baraarujinta la badiyo
waayahay gabagabadii ayaa isa soo gaarnay brofesore maxaa ku dar lahayd
aad baan usacud irsaaq waxaan ku dari lahaa siyaasadda maamul dadejinta dowladda jubbaland dumarku door shariif ayay ku leeyihiin inay si firfircoon inay si firfircoon ooga qayb qaataan geedi socodka maamul dadejinta si adeeg hufan oo tayo leh ee loo gaarsiiyo bulshada si ay ugu turjumaan tiirarka xeerka iyo siyaasadduba ay siinayso haweenka abamaste
damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw
taalintaa ayaan kusoo afmanaynaa barnaamijkeenii gaarkaa islamarkaana ka mid ahaa barnaamijyadeennii taxanaha ee aan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga islamarkaana maanta aan kaga hadlaynay doorka haweenka ee geedi socodka maamul daadejinta barnaamijka waxaa marti igu ahaa brofesor cabdirasaaq shaafic sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyo sidoo kale marwe maryan maxamed oo iyadana ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ama federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland intaanu ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo